bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo labaatanka bisha may sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan allaha u naxariistay guddoomiye ku-xigeenkii dowladii carte ee dhinaca baarlamaanka ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho habeenimada xal isbitaal ku yaala kaa oo muddooyinkii dambe lagu baxnaaninayay isbitaalka aadan cadde ee magaalada muqdisho allaha u naxariistay guddoomiye ku-xigeenkii dowladii carte ee uu hogaaminayay cabdiqaasim salaad xasan oo mar ka soo noqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad axmed abroone amiin ayaa xalay ku geeriyooday isbitaalka ka gadaal markii xanuun kidisa uu kusoo booday kaasi oo muddooyinkii dambena lagu baxnaaninayay gudaha isbitaalkaasi ismaaciil axmed abroone amiin oo ah wiil uu dhalay guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ayaa sharaxaya xanuunka aabihiis kusoo booday iyo waxyaabihii ama xilalkii kala duwana ee uu kasoo qabtay dowladdii carte iyo inuu ka mid ahaa dadka dalka dibaddiisa u cararay iyo inuu joogay waxa uu sidoo kale sheegayaa ismaaciil in aabihiis uu kusoo booday xanuun kedis ah kaasi oo sababay ugu dambeyn inuu ugu geeriyoodo gudaha magaalada muqdisho la ilaahay wuxuu naxariista abba magaalada muqdisho ayuu ku dhintay xalay saacaddu markay ahayd abaara sagaalkii saac ayuu geeriyooday abba waa wax lagu soo booday waaye asigoo shalay shalay duhurkii wuxuu ku dukaday masaajidka waana nabad ayuu ku dukaday markuu dukaday xanuunka kusoo booday oo keliya wax hore looga yaqiinay maahan wax hadda kusoo booday waayo xilal badan ayuu kusoo qabtay wuxuu ku ahaay dowladii carta ayuu kasoo noqday xildhibaan ahana guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ahana kusimaha madaxweynaha dalka waktiga ahaa cabdiqaasim salaad xasan ayuu kusimo u ahaa koo noqday madaxweynaha dalka muddo boqol maalmood ayuu la wareegay taladu ayuu hayay aabo wuxuuna ahaay dadkii oo la joogay shacabkiisa ama ka qayb qaatay joogay dalkana ku sugnaayo waktigaa ilaa waktiga hadda ka geeriyoonayo waa nin dalkiisa ku sugnaay wakti maalinna uguma bixin dalka dibaddiisa inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun rabinaxariisii jannaha ka waraabiyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee dowladii carte axmed abroone amiin oo habeennimadii xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho qaybaha kale ee warbixinada warka qaybta ka haddii aan usii gudubnanay dowlada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay in deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo inay ka jirto caburi lagu haya dadka sida muddooyinkii dambe ay warbaahinta tabinaysay waxauna wasiir ka mid ah wasaarada wasiirada maamulkaasi uu sheegay aan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi inay waxba kama jiraan tahay arrinta ku aadan hadalhaynta kasoo yeeraysa muddooyinkii dambe qaybaha warbaahinta ee ku aadan in caburin lagu hayo dadka ku dhaqan deegaanadaasi waxa uu sidoo kale sheegay inay jecel yihiin dadka in lagu sii jiro caburinta iyo dhibaatooyinka kala duwan ee uu kasoo kabanaya dalka soomaaliya waxa uuna sheegay in dadka arrimahaasi ka shaqaynayo ay iyagu ku dambay doonto cawaaqib xumada iyo dhibaatooyinka ay hurinayaan sida hadalka uu dhigay
waa gabar quruxsan wey gabar quruxsanna qof walba waa jecel yahay waad og tahay inta soomaaliya dhibaato ka dhacday gobolka ugu dhibaato badnaa buu ahaa waxaan isleenahay nidaamka ugu fiican ee maanta jubbaland soo maro toddoba iyo labaatankii sanaa maanta gacanta lagu hayaa ummadii baa walaalaha ummadii baa isdhex joogta ummadii baan sharci iyo kala dambayn iyo dastuur iyo nidaam iyo maxkamada ay isku maamulaan loo sameeyey cidda intaa diidan haddee waxaan u sheegaynaa soomaaliya ceel bay ku dhacday waa la soo jiidayaa kufkay keentay iyo lafka intaasay soo bixisay cidda maa waxbaa jira caburin baa jirta hebel baa jira cid kale inaan ceelka ku dhammaanay doonayaan waana diidaynaa waxaan leenahay waa ka baxnay ku noqon mayno ninka nagu celiyana waa isdabamarinaynaa isagaan diidaynaa allahna ku deegaanada jubbaland ayaa inta badan la sheegaa inay tahay meelaha ugu badan ee lagu caburiyo bulshada ku dhaqan deegaanadaasi iyadoo haatan maamulka arrintaasi waxba kama jiraan uu ku tilmaamay waxaana deegaanada jubbaland ay ka mid tahay deegaanada laga dareemaya soo kabsashada dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dhowr iyo labaatan sano ka hor ka dhacay soomaaliya waana meelaha ugu badan ee ay ka dhaceen dhibaatooyinkaasi marka laga soo tago magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a gobolada koonfureed ee dalka halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa kusii qulqulaya magaalada cadaado ee xarunta ku-meel gaarka ah ee maamulka galmudug halkaasoo maanta ay ka dhici doonto caleemasaarka madaxweynaha maamulkaasi axmed gelle xaafa waxaana mas-uuliyiinta ilaa iyo haatan gaari ka mid ah qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan jubbaland iyo koonfur galbeed soomaaliya hirshabeelle madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaasi wafdu hogaaminayo ayaa la tilmaamay aruurnimadii hore saaka inay kasoo ambabaxeen magaalada gaalkacyo kuwaasoo kusoo wajahan magaalada cadaado si ay kaga qayb galaan calimasaarka madaxweynaha galmudug sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan calimasaarkan oo ka dhici doona maanta halkaa ayadoo ammaanka magaalada cadaado si adaa loo adkeeyey wararkii ugu dambeeyey aynu ka helayno cadaadana waxay sheegayaan in isu socodka dadka iyo gaadiidka si adaa loo xakameeyey waxaana si adaa loo ilaalinayaa goobta ay ka dhacayso munaasabadda calimasaarka oo ah madaxtooyada maamulka galmuduga magaalada cadaado ayay maanta u tahay maalin kaga duwan maalmihii soo maray maadaama ay ka dhacayso xalimasaarkii labaad magaaladaasi marka laga soo tago madaxweynihii xilkaasi isaga tegay cabdikariin xuseen guuleed oo asigu hor kal hore lagu calimo saaray magaaladaasi magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyana waxaa laga dareemayaa ganacsi kala duwan iyo sidoo kale qaybaha waxyaabaha lagu diyaar garoobayo ciidda barakaysan waa ciidulfidriga ayadoona si aada muddooyinkan dambe magaalada ay ugu soo badanayeen naqshado cusub oo dhar ah magaalada waxaa ka furmay dhowr carwo oo ay ayagu ka mid ah kuwa diyaarinaya waxyaabaha agabka ay ku iidayaan caruurta soomaaliyeed iyadoo sidoo kalena naqshado dhara la keenaya magaalada ganacsiga ayaana u muuqanaya mid si aada ugu baahaya caasimada muqdisho sidoo kale meelaha lagu sameeya macmacaanka ayaa kusoo batay magaalada muqdisho iyadoo lagu arkayo maalintii oo dhan dadaad ugu mashquulsan goobahaasi dhinaca kalena amniga magaalada muqdisho ayaa si aada loo adkeeyey ayadoo gelinka dambe ee maalintii lagu arkayay ciidamada sida gaarka u tababaran ee milatariga soomaaliya kuwaasi oo iyagu qayb ka ah ciidanka ammaanka ee loogu talagalay inay sameeyaan howlgallada ka dhanka ah kooxaha falalka amni darra ka wada caasimada soomaaliya muqdisho howlgalladan ayaa waxay yihiin kuwo lagu baadigoobaya dadka falalka amni darra ka wada caasimada inkastoo howlgalladan ay socdaan ayaa haddana waxaa jira falal amniga lidku ah oo ka dhaca caasimada soomaaliya ee muqdisho warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idin akhrinayay intaynu mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu